asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu cano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad nagaga jirtaan iyo si kastoo aad noo dhegaysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba aad uga barateen warar daraya iyo lafagurta bagala waxaa caawa marti inoogu ah madasha lixdanka sidii aad uga barateen adigo badan baa isweydiinaya talo yaa weeye waa kuma waa tuma xaggee buu ka imanaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo heer caalami ah sharaxyo hore madaxweyneyaal saraakiil ciidan baylooto diyaaradeed ee heer soma heer qaran iyaguna ahaa iyo qaar kaloo badan number one cabdidaahir maxamed yuusuf yey sharaxii hore madaxweynaha maamulka puntland sanadii labadii kun iyo afariyo tobankii waxaa sidoo kale martiinooga cabdilaahi ciid la taliyaha madaxweynaha arrimaha gudaha puntland oo ku nool waddankan maraykanka number three waa cornel baylot caawil axmed waa halgamaa siyaasadeed kuna oo reer puntland soomaaliya kuna nool magaalada edmonton ee waddanka canada waxaa ugu dambayntii isaguna number ah doctor saciid cali nugaal aqoon-yahan siyaasi ku takhasusay weliba arrimaha puntland edmonton canada ayuu isaguna ku nool yahay dhammaantiin kusoo dhawaada madasha lixdanka marka hore
نحن الشعب لا نكون نحبري نقال دوغا مودوغو كل دوغو بارانيو هدفتيمو دانك باري عربيو دلحيس نلودو
إذا حق بلان إذا ويقردو دهاري قندلا دقب آير عرميو يروي دمو دلك نبض تالي وسو دوي وسو دوي دلك نبض تالي وسو دوي
waa hagaag waxaanu guda gelaynaa waraysigeennii marka madasha lixdanka waxay ka mid tahay madalaha ugu afka dheer soomaalida waxaa ku kulma boqolaal soomaali ah oo kala gedgedisan waxaa laga soo galaa daafaha caalamka oo dhan waraysyada sidan oo kale ah ayaa lagu qaadaa oo dadku ay life u dhegaystaan waxaa lagu lafaguraa siyaasadaha kolba maalintaa meeshay ka shidan tahay eh, geyiga soomaalida ah, ayaa lagu lafaguraa madashan wararkan ka baxa ee sidan oo kale ahi waxay sii galaan mediaha waxaa laga yaabaa iminka in kun qof ay life u dhegaysanayso ama laba kun oo qof laakiin markay mediaha sii galaan tobanaan kun oo qof baa dhegaysan doona sida aan hubo Een, marka intaas introductionkii madasha ayay ahayd Een, waxaan jeclahay aqoon-yahano waayo araga weliba ee soomaaliyeed ayaa caawa halkan marti noogu ah markaan magacyadooda sheegay iyo taytaladooda weeyaan waxaan jeclahay ugu horreyn inaan siiyo cabdidaahir oo ku nool waddanka maraykanka cabdi daahir introductionka oo kooban hal minute baan ku siinayaa oo introduction ah aad ka bixiso naftaada iyo backgroundka
waa mahadsan tahay Eh, waa cabdidaahir maxamed yuusuf Eh, intii muddaah ah, dhowr iyo soddon sana waxaan deganaa dalka maraykanka Eh, waxaan u badnaa ah, gobolka virginia waan hadda deganahay Eh, waxaan eh, ka shaqeeyaa inuu dowladda ayaan u shaqeeyaa dowladda eh, eh, district district washington district of ah, columbia ah, ayaan u shaqeeya district of columbia ayaan u shaqeeyaa Eh, waxaan ahay eh, financial waxaan ka shaqeeyaa financial management ama budget director baan ka shaqeeyaa meeshaas intii muddaa waa joogay toban sano iyo siyaado ayaan joogay Eh, waa eh, halkan eh, de- reer baa halkan degan Eh, dhalinyaro xaynaa joogta afar ah iskuul baa la aadaa Eh, qaarna waa shaqeeyaan waa kula lanahay waddanka Waa hagaag.
soomaaliya eh, waay waaya waad maadsan tahay Een, cabdi daahir good to know you brother waxaan iminka siinayaana cabdilaahi ciid cabdilaahi hal daqiiqo oo introduction ah anaa asalaamu waxaan deganahay magaalada virginia Eh, dhulkii waxaa igu dambeysay laba sano sanad iyo bar Eh, waxaan ahaa mataliyaha madaxweynaha arrimaha gudaha cabdiweli hadda samaahi Eh, daawaa dhexgala halkaan diidahay marka eh, waa halkaan aan joognaa ka shaqaysanaa maasha allah alxamdulilah ku ladanahay waa waa- waa kuu soo celiye
waad mahadsan tahay cabdilaahi cawil yaan siinaya iminkana one minute oo introduction ah
Ah, waa salaamantiina madasha sigisti iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba aniga cawil axmed xirsi baa la yidhaahdaa Eh, waxaan ahay sarkaal muxuu ahaa ka tirsanaa ciidankii soomaaliyeed ciidanka cirka ah, qeybta du- duuliyaasha ee diyaaradaha shabeellada la oran jiray Eh, dalkan waxaan soo galay eh, sagaashan iyo kowdii welina waa joogaa waxaan ka shaqeeyaa eh, security law firm magaaladan muxuu ahaa edmonton canada waa la fiican yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin
maasha allah waad mahadsan tahay cawil tasciid may maqlaysaa adigu siciid cali nugaal waan ku maqlay fasaxan
one minute introduction
ha ee, waad mahadsan tahay magacayga waa siciid cali nugaal eh, siciid cali maxamuud nugaasha mudan waa naanes weeye Eh, waxaan deganahay canada ee taqriiban soddon iyo lix sano Eh, aqoontaydu waa ilaa masters degree management marketing Eh, waxaan kaloo ahay freelancer wax baan qorqoraa Eh, marka intaasaan kusoo koobaya
aad baad umahadsan tihiin dhegeystayaal dadkii waa idin wada garteen dabcan saan filayo waad isaga sheekayteen si kooban waxaynu si toosa u guda gelaynaa marka barnaamijkii aynu ugu talagalnay dadweynaha soomaaliyeed caawa iyo wixii aad la sheergarayn lahaydeen waxaan jeclahay qof kasta aan xilliga aan siiyo inuu taygareeyo inuu ku koobo Eh, mid walba waxa uu sheegaya markaas eh, qaybta aynu kaga jirno barnaamijka waxaan jeclahay sidii markii hore aan idin kala horreysiiyey iminkana inaan alifbetikala idin kala horreysiiyo oo aan uga horreysiiyo ah, ninka la yidhaahdo ah, mr yey mr yey waxaad ku nooshahay waddankan maraykanka virginia waxaadna soo noqotay madaxweyne musharax madaxweyneaan idhaahdee sanadii labada kun iyo afar iyo tobankii deegaamada puntland bal waxaad naga siisaa sawir kooban siyaasadda puntland iyo waxa iminka ka jira iyo xilligii adigu aad u weel qaaday inaad hoggaanka qabato iyo waxa isbeddel iminka kuu muuqda xumaan iyo samaanba
Eh, waa mahadsan tahay Eh, golaha waa salaamaya sharafta leh Eh, martiqaadka anuu martiqaadeen inaan meeshan caawa wax ka nidhaahno Eh, dadka golaha ku jira oo sharafta loo dhegeystayaasha ah ama ka qaybgalaya iyagana waa salaamaya Eh, guud ahaan shacbiga dhegeysan doona barnaamijkan oo nala qaybsan doonana waa salaamaya gedigiin Eh, haddii aan ku laabto eh, doorashadii puntland haddee dalka wixii ka socday waana ogeyn Eh, aniga iyo rag badan oo aanu ku jirro iyo gabdho waxaanu tagnay dalka Eh, sanadkii labadi kun iyo saddex iyo tobankii dabaaligiisii si aanu isugu diyaarino doorashadaas wixii markii aanu higsanaynay ah, wuxuu ahaa in dalka eh, siyaasadiisa puntland oo markaa jirtay dhowr iyo toban sano in horey loo mariyo eh, eh, haykalkii dowladeed si fiican loo dhiso maxkamadihii la dhiso dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkii eh, horumar eh, degdega laga gaaro ama wadadii horumarka lagu rido sidii dalka loo horumarin lahaa ama dhaqaalaha loo kobcin lahaa eh, shaqo loo abuuri lahaa eh, adeegyadii shacabka u baahnaa loo qaban lahaa dowlad taaba meesha looga dhisi lahaa oo dhin kasta taabagal oo ah tayada leh Eh, hadafku saasuu ahaa Eh, hadafkaas waa kii ku sinaa eh, puntland iyo dowlad goboleedka puntland iyo wixii laga qabanayay intaa waxaa barbar socday oo aanu himilaha ku haynay Eh, aan hubaa dadka dhama ah, gaar ahaan anigu waa ku hayay dadkii meesha joogayna markii way ka wada hadlayeen eh, qeybtii ama doorkii nagaga aadanaa qarankii soomaaliyeed iyo dhismihiisii iyo sidii loo hagaajin lahaa iyo inaanu ka qayb galno oo marka hore puntland aanu soo dhisno puntlandna markaas doorka kaga aadanaa ee dhismaha qaranka soomaaliyeed iyo abaabulkii dowladdii soomaaliyeed dowladdii dhexe oo soomaaliyeed iyo qaranka iyo madax banaanidii dalka sidii loo soo celin lahaa arrimahaas ayay ahaayeen arrimihii markii eh, hindisaha aanu ku haynay madaxa aanu ku haynay hadafka noo ahayd Eh, haddee doorashadii sidii loogaabay u dhacday eh, madax baa kusoo baxday Eh, madaxdii ayaa dalka maamulisay ilaa iyo waagii Eh, dalku hadda wuxuu joogaa ah, xeer ee la wada ogyahay eh, xasiloonida ka jirta amaan la-aanta ka jirta xasilooni xumada ka jirta amaan la-aanta ka jirta iyadii oo haatan eh, u- ay ku socoto dagaal koonfur iyo waqooyiba kaga socda buuraha bari galgala iyo iyo qandala kaga socda boosaaso ka jira gaalkacyo ka jira sool iyo sanaago hadda aada ogtihiin meelo kamida oo badan in laga codeeyey ama laga diiwaangeliyey doorashooyinkii somaliland looga diiwaangeliyey arrimaha xaaladaha saas oo kacsan ayaa dalka ka jira arrimahaasna eh, intii muddaa sheeke ayaanu ka wadnay waana ka sheekaysan doonaa waxaan rajeynayaa inaanu xal ka gaaro waxyaabaha jira oo aanu isleenahay eh, waxay u baahan yihiin isbeddel degdega
saad u aragtaa marka een, cabdulaahi ca- aan idhaahda cabdi daahir xilligii labadii kun iyo labiyo tobankii isbedel doon baa lahaydeen of course waan garan karaa isbedelkiina wuu yimi dabcan oo dhinacaad ka haanadaysa weliba oo leedahay horumarinta iyo dhaqaalaha iyo ninkii idinku aqoonta sarreeyey weliba arrimaha ku takhasusay ayaa hoggaankii qabtay marka ma la mahadiyey arrinkaa mise weli waxbaa khaldan oo isbedelkii weli waa doonaysa
Eh, arrintaas eh, waa loo joogaa isbeddelkii waagii aanu doonaynay wuxuu ahaa puntland horta somaliland ma ay sheeganin meelo kamid ah ama doorashooyin kama ay gelin ama kama ay gelin diiwaan gelin waagas arrintaasu ma jirin waxaa jirtay federalismkii iyo dhismaheedii dowlad goboleedyada qaar baan dhisnayn hawl baa socotay laakiin anagu markii waxaanu rubnay puntland sidii markii ay ahayd oo iyadu markii dhinaca siyaasadda dowladda ka dhisnayd ama xoog ka xoog badnayd ama codka ay ku leedahay iyo maqaamka siyaasadeed oo dhanka soomaaliya ay ku leedahay uu fiicnaa oo meel taabagura taabagala uu marayay laakiin maamul ahaan iyo baahintii awoodda puntland dhexdeeda uusan ku baahsanayn laakiin uu ka jiray garowa uu ku jiray waad moodid inuu centralize uu garowa ka ahaa anaguna anigii dadkii aan ku jiran aanu jeclayn in la baahiyo awoodda iyo awood qaybsiga in la baahiyo gobolada puntland la gaarsiiyo oo gobol kasta uu leeyahay dowladdiisa laga soo doorto iyo iyo dowlad lookala markii waxaanu higsanaynay taasay ahayd oo arrinta naga maqnayd iyo inaanu horay waxaad leedahay si aanu kuu fahaano adoo joorta soo koobaya cabdidaahirow xilligaasaa bay maqaamkay soomaalida ku dhex lahayd iyo xuduudahay ilaashanaysay iyo tii horaa biliw caana shubatay sidaa miya
saas weeye waagaas xaaladda hadda jirtaa iyo wuxuu dhow midnama jirin waagaasay xoog badnayd dowlad ahaan ama international communityga hortiisa codka ay ku leedahay ama dowladdii soomaaliya iyo xaggeeda culayska iyo miisaanka ay ku lahayd waagaasay fiicnayd hadda hadda waxaa jira waa dambayntii waxa ugu weyn waxaadna siisaa qodob iyo labo iyo saddex waxa isdhimay xilligaa jiray ee maanta hoosu dhucu ku yimi oo adhowngreedka ku siinaysid hogaanka iminka meesha jooga mana siin kartaa qodobo hal iyo laba a taaban karto
waagaas puntland waxay lahayd cod siyaadaa ayay ku lahayd ama culays siyaadaa oo maqaam siya iyo maqaam siyaasadeed ayay ku lahayd soomaaliya waad xusuusataa garowe one iyo garowe two in lagu qabtay garowe waad xusuusataa markii dowladda federaalka lagu talagelayay doorashadeeda labadii kun iyo labayo tobankii meesha laisugu tegay garowe ay ahayd waxaa hogaaminayey madaxweyne madaxweynihii markaa joogay cabdiraxmaan farole doctor cabdiraxmaan farole ayaa shirkaas hogaaminayay ama facilitationkiisa wax ka sameynayey marka waagaas culaysiya culays fiican bay ku lahayd meesha ay u socoto soomaaliya iyo doorashadii laga qaban doonay labi labadi kun iyo labiyo tobankii culays bay ku lahayd hogaamintiisii puntland hadda ma ay jirto waagii dhoweyd markii doorashada la galay waad ogeydeen arrinta xamar baa laga laga hogaaminayay puntland culays yaadaa kuma lahayn waxay daba socotay ama ay support garaynaysay xasan sheekh iyo waxa uu tagay support garaynaysay oo iyadu moog tahay culays fiican kuma lahayn taasu mid weeye mid midda labaad wixii markii ma ay jirin dowlad goboleedka masalan la yidhaaho galmudug oo kale oo haatan meesha gaalkacyo la yidhaaho ka dhigtay laba maamul meel ay isku haystaan oo ay ku hordamaan waagaas ma ay jirin hadda arrintaasaa jirta waana xusuusanaa arrintaa waxay dhalisay dagaalka aan joogsan oo ka socda gobolka mudug iyo magaalada gaalkacyo ka socda midda kale ma ay jirin diiwaangelin somaliland ay ka diiwaangelisay gobolada sool iyo sanaag iyo doorasho ay ka gashay midna waagaa ma ay jirin hadda arrintaas waa dhacday marka waxyaabo isbedel waaweyn oo jiritaanka iyo midnimada puntland lid ku ah oo waagaa aan jirin ayaa hadda socda waktigaa hadda socda dhinaca mudug waa dhamaysanaya adoo iga raadaya waa dhamaysanaya dhinaca mudug markii la fiiriyo dagaal baa ka socda bari iyo qandala iyo xaggaas iyo galgala dagaal dagaalkaas galgala wuu jiray laakiin qandala iyo waxaas waagaas ma u jirin ama siduu hadda u jiro uma jirin arrimahaas oo badan oo lagu furfurayo puntland iyo goboladeeda lagu kala yaacinayo oo waagaa aan jirin ayaa hadda socda marka waa ayaan daro arrintaasina waxay u baahan tahay degdeg in wax looga qabto
waad mahadsan tahay cabdidaahir aad buu uga dayriyey hogaanka iminka jira iyo qaabka sida wax u socdaan marka loo koombargareeyo xilligii uu baratanka ku jiray aad baad umahadsan tahay cabdidaahir waxaan siinayaa iminka ninka la yidhaahdo cabdilaahi ciid may maqlaysaa cabdillahi ciidow
maqlaya
cabdi waadaad maqlaysaa ninka la yidhaha cabdidaahir aad wuxuu uga dayriyey waxa deegaamadii ka jira iminka wuxuuna door bidayba xilligii isagu isbedelka uu doonayay oo lahaa waxbaa khaldan waayo waxaan xusuustaa kambaynkiisi tiibaa bilow caanush watay buu yidhi ma la qabtaa fikirkan maxaad se ku siyaadinaysa
horta waa salaamantihiin golaha iyo inta naga dhegeysanaysa dibadda islaan kadib waa la qabaa anagu waxaan u tagnay meesha isbedel isbedelkan waxaan u tagnay weli waxaan u kaxaynay ninkaan islahayn prime minister buu soo maray dhaqaalo bartay
ninkaasee maanta ka saari kara puntland mugdigay ku jirto mugd haddaanu meesha tagnayna ilaahay guushina siiyey annagu xisbigaasaan ku jiray waxaa moodaa majarihii markaanu sanad fiicnayn inuu iska leexday aad baan waxaan ku liidanayaa wixii cabdiraxmaan sameeyey maalinta waa kasii liidanaa mudacadaadiyaa meelaba ka dhacaya dhaqaalihii baa baaba'ay inflation baa yimi haddaan localka keliyaan ka hadlaya anigu marka nabadgelyadii baa fogaatay halis gashay marka dee waxaan doonayna waxaas ma ahayn waxaan doonaynay nabad waan haystay dhaqaaluhu iisoon fiicnaane stable buu ahaa inaan sii kordhino dadka shaqo loo abuuro mashaariic badan dalka la keeno waxaase macnahaynu ahaa haddee maantana meeshaa marayno anigu ku sheegi maayo dee adeerba soomaaliya markhaati ka ah waa ku su-aalay
cabdilaahi marka aad eegto fikirkii of course waxaad la qabtaa ninka la yidhaha cabdidaahir cabdidaahirna waxyaabuu sheegay ay ka mid ahayd xilligii cabdiraxmaan garow waa lagu shiri jiray iyo baarka ayaa ka jirta iyo dagaalla kamay soconin mudug oo galmudug may jirin iyo arrimo caynkaasa eeg la dooni maayo dee inaad kajira doon la noqdo isbedel baa imanaya for example garowe sababta loogu shirayay maamul goboleed kaloo soomaaliyeed ma jirin xilligaas oo xukunka ama dee federaaligu keliya wax ku koobnaa muqdisho iyo garowe taasi baa kolba mid loogu shiray iminka expansion baa la sameeyey maamul goboleedla kala dhacay kismaayaa maalin lagu shirayaa cadaado oo adiga arkay sometimes baydha baa la tegayaa ma arkisilaydon baa tihiin maxaa garowe loogu shiri waayaba arrinkiinu ila isbedel baa dhacay oo wadankii baa la baahiyo kolba meel baa la tegayaa xilligaana keligeeday ahayd se wax kaloo waxaa jira halkan aad ku qoonsateen oo zaida marka qodobkaa lasoo qaato anuu ka hadli maayo shir meel lagu qabtay iyo iyo xamar muqdisho garow wax lagu qabtay ka hadli maayo waxaan ka hadlaya waxay tahay noloshii baan ku yidhi noloshii dhaqaalihii baa burburay amnigii baa burburay shirkaas wax qiimaa hadda ma leh haddaba waa dhacay ismaayaa la tagaa xamar baa la tagaa marka dambe xamar baa loo wareejiyeyba xamar baa lagu shiri jiray madasha wax qiimaa ma leh kaas haddii aad maslaxadaada ka helayso dowladda federaalka qaybtaa ku leedahay wax shidaa ma leh laakiin waxaan ka hadlaya anigu ka hadlaya way tahay taa iyada lafteeda waanu ku waanu dib baanu ugu dhacnaya sababto ay tahay codkii
cidow kaa dhex galayna adeere dhinaca dhaqaalahaba haddii aynu usoo noqono ikanaysaa nin dhaqaalayahana waynu ognahay oo yani philosophical doctorate haysta xagga dhaqaalaha waddankii inagu qurba joog baan kulley anigu ahay oo waxa weeye dee warfidiyaanku waxay soo tabiyaan wadooyin baa la jeexayaa ceelal baa la qodayaa dekedaheen caalamiya ayaa wadankii lagu maalgelinaya hawlo caynkaasaa socday dhaqaale xumadan halkaad ka aragteen idinku
okay tan su-aasha ah annaga meeshaan ka aragnay horta haddii meeshaan ka aragtay anu ka argtay waa markaynu inta wada hadlayno tan labaad waxaan kuu sheegayaa alal baa la qodaa waa baa la yiri waa la qodi jiray waagi farolaba haddana hay-ad ama carab oo oo oo lasoo bariyo toban ceel ama shan ceel usiisa waa wax laga qoda ceelasha la sheegayo waxaa ku filnayd howlaha guud puntland baa ku filan haddii laba riig loosoo laba riig loo soo iibsho waliba labadaa riig midnaha kasoo bilaabo koonaha midna koonaha kale kasoo bilaabo meesha dhib ka jiro ayaa wax laga qodo marka abaarta dhacday kale taadeer waxbaan ka badbaadin karin ma waa ku fashilaan taas tan dhaqaalaha weligaa miyaa aragta mudaaraad garow ka tahay farole waagiisii ama cadda meshi oo dhaqaalaha lacag baa la daabacay hadeer aan sharci ahayn oo markii hore madaxweynuhu hataa qarinayay baarlamaanka inkabay anagu lacag kale maba ogi laaladii masow sowidis iyo ama waxaan ku yiri wareed waxaan ummadda dhan baa ogi waa inaad u qarinaysa deg ummadda khayr ugu jiro marka waxyaabaha ka hadlayna taa ninka la yidhaha ciidow siyaasadda cabdiweli iminka uu ka hogaaminayo deegaankaasi waxay yidhahdaa xataa markii ugu horreysay puntland ay samaysato lacag iyadu dee biyo sacbadaadaa lagaga dhergaa ma garanaysa dhaqaalihina waad ka dayrinaysaa
walaalo bacd lacag kala sameeyahay waa inay leedahay bangi dhexdeeda okay annagu dowlad go-ayday oo sida somaliland oo kale ah oo lacag iskeeda subsanaysa nooceeda iyada maaha lacagtan daabacayna waa lacag ummadda soomaaliya dhulaa la wadaagto oo jubbaland laga isticmaalo oo beedhabo laga ma samayn kadhid adiga shaqada waxaa federaa waxaad kale laakiin taas dhibaatada maaha waa inaad la midgalaysaa xataa haddaad dabacdo inaad dhaqaalaha ku qabto waa inaad la midga warqada aad soo qaad ranji money oo ummadda xoolaheeda kula wareeg waana xoogaa hadda nin waxbartanayaa tahay taas caqliguma gelayo adduunku meel ka shaqeeyada male informationka waxaa keenay taasaa ugu weyn lacagna daabacada isaga uma horreyn hadda ayuu horreeyey wuu arkay inay faa'iido lahayn waa joojiyey makeeladiina badda ku daray qofaan soma ninka dhaqaale ninka dhaqaaleeye xaalka ahaana macluumaad waxay maanta maraysaa in maciishadii laga qayliyo taas difference
waa hagaag dhegeystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo arrinta siyaasaha soomaalida waxaa caawa marti inoogu ah aqoonyahano soomaaliyeed ay ka mid yihiin cabdidaahir iyo cabdilaahi ciid iyo cawil iyo bashiir iyo siciid oo kasoo jeeda degaamada puntland arrintaas sar ciid su-aashii ugu dambeysaan ku weydiinayaa waxaa weeye adigu cid ahaan aan waxaan tuunsanaya ama aan ku hayaa informationka in aad uga aqoon badan tahay raggan kale cabdiweli oo aad soo wada shaqayseen muddooyin barashar baa saaran waa dinka ka dayrinaya waxqabadkiisana iminka barashar koraa saaran oo meel kale ka saaran baa jira mise isagaa hagari ku jirtaa halkay ka liigaysaa sheekadu
horta sideeda waa soomaalida maamaabay leedahayo dad dad iyo duurba waxaa filin baad ka baad ka aragta annagu kolle cabdiweli saaxiib baan nahay ilaa haddana saaxiib baan nahay waxaan isku qabanayna waxa weeye reerka meesha raba inuu ku hogaanso maanta waxaan madaxnaa hadda waxaa isdaaga ka dhawaajisay dekedaa la dhisaya waa la ballaarinaya horta horumar qof diidan male eelboorraa baan dhisnay oo laba eelboor ba hadda midna dhamaanaya midna midna qabiye yahay midna dhamaaday laakiinse horumarka aad samaynaysaa waa mid dadkaaga wax u taraya maa mid dadkaaga wax yeelaya midda labaad markaad adigu heshiis soo gelayso international waa inaad leedahay dad expertia oo adigu dadkaaga haddaadan ahayna waa inaad dad kiraysataa laakiin markaad isla shirkadii weeraradeedii wax kuu qorqoraan oo marka aad la timaado soddon sano waxaan gelinayaa rahaamad oo maxaa tahay warqadii ma warqadii lama heshiiskii wasiiradiisu ma uusan keenin heshiiskii baarlamaanka maalintii dagaalku dhacay ee wasiirada ka eliyeen xogeyn dufanka ay qaadanayeen buu yidhi iyo duuduuban mariya hokii dhaha un ha akriyina waa la akrinayna male sidii bay yeeleen kanalaasiya kuwaasi marka waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa waxa war dadka waxa u qabanayso ha noqdaan clear waxa maaha gurigaaga iyo faamilkaaga waxa u qabanayso adiga private ku tahay laakiin waa in la ogaadaa waxaad dadka ka qaadanayso wixii aad soo bandhigtaa shacabka la socodsiis hadda waxa qeybanaya aniga ma adiga ma waa ganacsatadii dadka joogta baad qeybanaysa maxay ka qeybanaysaa in sicirku barari doono haddana waayo waxaa la weydiinayaa mag baa la weydiinaya doontii waa la magtaada dhiib markaad dekada kusoo xoranaysa okay lacagaan bixiya haddaan doonay nimankan lacagta iga qaadanaya carabka ahi muxuu weli ii qabto madikaduu weli ballaariyey muxuusiibuu weli gacanta la galay waa maya lacag lacag baa la ballaarina guxudulba waa hagaag waa hagaag ciid su-aashii ugu dambeysay marka cabdiweli xilligii uu ku jiray ololaha kambeynka doorashada oo dabcan aan filayo hadna aad wada shaqaynayseen kelmad waxaa jirta caan garowday oo oo ku wajahnayd markaa deegaamadan sool iyo sanaag iyo cayno ahayd markii la weydiiyey uu yidhi faatixa laguma qabsan cabdulina cabdulina xataa isku day ma samaynin inta aynu soo faar ognahay xataa dhicusoobi ma jiro kelmaddu ma propagand cambainka un loogu talagalay oo xilligaa ku eg bay ahayd mise meel dhexe wax ka khaldamay de qof walba niyadiisa ilaagaa daalacanaya kowdhi laakiinse markii shaqadaan bilownay adi waxaa hadda wax ka hadlaynaa sooli sanaag inuu aan lagu qabsan mataqaana faataxo isoo kusoo qaadan doona midaa wax kaleeto laakiin tii uu hayey kaaya gacanta kasii baxaysa oo maamul kaleeto leeya naga ale ilaa burtinle boosaasadii nabadda ahayd oo dekada habeenima laga seexan oo marba wax la qarxiyaa marka itaarka oo ku tagayo meel kale tan horta wax ku hagaajo gacanta ku hayaba ma fahmi waxaad laisi karaa faataxa lagu qabsaday kuusoo noqon doonaa ciidow hadii aan la yidhahdo kuusoo noqon doonaa hadii aan la yidhne waxaan doonayaan siiyey iminka cawil oo isaguna de of course kolley sarkaalna ahaa aqoonyahana ah soomaaliyeed oo degaamadaana kasoo jeeda cawil saaxiibada waad maqlaysa aad bay waxay u dureen dee iminka hogaanka jira heer waxay gaadhsiiyeen ay yidhahdaan waxaa gacanta kasii baxaya intii uu meesha ugu yimi iskadaa wuxuu soo kordhiyey dhinaca ammaanka way ka dayrayeen oo galgala uu ka socdaa qandal uu ka socdaa mudug caynka sool iyo sanaag ayaa doorasho lagaga jiraa xagga dhinaca dhaqaalaha waad maqlaysay lacag faalsa ah iyo waxa aan lahayn tixraac iyo caynkan dhinaca siyaasadda downgrade bay ku sameeyeen oo xamar buu jeebka u galay oo cabduuli looga taliyayo caynkan maxaad arrintan intan kaga raacsan tahay saaxiibada maxaad se ku khilaafsan tahay ninka la yidhaha cawilo
asalaamu calaykum dhammaan inta muxuu ahaa madasha sigisti daadihiyaasha shaqaalaha iyo mujtamaca soomaaliyeed oo na dhegeysanayaba aad iyo aad baad muxuu ahaa umahadsantihiin fursadda aad siiseen dadkan muxuu ahaa soomaaliyeed ee reer puntland inay tilmaamaan waxyaalaha xasaasiyaadka ka jira degaankii horta marka ugu horeysa waa iga codsi waa iga tilmaan annagu mucaarad kuma nihin waxaanu nahay wadaniyiin soomaaliyeed oo u dhalatay degaanka waajib baana naga saaran inaanu turjumno oo sheegno dareenka aanu ka qabno wuxuu hadday wanaagsan yihiinna waxaa la yidhaahdaa waad ku mahadsan tahay oo bini aadmigu waxa weeye man laa yashkur laa yashkur illahi baa layidhi qofkii aan bini aadmiga waxa fiican uu sameeyo marka taas waa iga muxuu ahaa waxay naga tahay dad tarjumaya soomaalidu qofku wax fiican markuu sheegaayo ama uu qof wax ka sheegaayo waxay u qaataan inuu mucaarad ku yahay mucaarad minina waajibaadna saaran baanu gudanaynaa horta sidaa hala ogaado taasi waa taa waxa su-aashaadi weydiisay oo arrimaha badan oo su-aalaha aad weydiisay akhyaarta iga horreysay dhammaan waxa weeye siday u sheegeen ayaan ugu raacsanahay wixii aan ku dari karana waxay ila tahay wuxuu yidhi curtunkeerow marba wax ku mooday moogta waxa weeye sida uu sheegay oo cabdidaahir ku bilaabay isbedel baa la rabay isbedelkii ma dhiban sababtuna waxa weeye isbedelka laba meeloodba waa ka iman karay ama ninka hogaamiyaha ah ama dadka leh controolkiisa oo baarlamaanka ah cabdiweli markuu yimi puntland waxay ahayd awr dhinac ka raran buu ah oo macnaheedu muxuu yahay gobol baa gobol baa ka baxay muxuu ahaa sidii ay ahayd mudaanta waa gobolka sool wey ha waxa weeye isbedelka la raadinayey isaguna uu sheegay yidhi faatixa laguma qabsan taasay ahayd bini aad soomaalidu hadalka mararka qaarkood inuu waxaana noqonayo taariikh iyo inuu diiwaanka gelaayo markuu wax sheegaayo bini aadiga kale way way way hubiyaan xaaladda markay ka hadlayaan moogta laakiin waxaad moodaa inagu inaan nahay dad fursadoona abortunista oo markaa dadka dareenkiisu wuxuu yahay qofka u cayaara moogta kelmaddaasi waxa weeye kelmad waa sax weeye faatixa laguma qabsan sidii baana loogu haystaa muxuu ahaa qoriga iyo baroonka iyo muxuu ahaa baasukaha arrintaas waxay ahayd qodob ka mid ah qodobka labaad wuxuu ahaa faroole wuxuu u jeeday microfonkiisu xamar waa dhab yani siyaasiyan faroole waxa weeye markuu meesha joogay tinaagadiisa iyo warkiisu wuxuu u jeeday xagga xamar xaggan uma jeedino signalkiisu uma baxayn xagga qorxu dhaca uma baxayno marka in badan oo mujtamaca ka mid ah baa u arkaayey maadaama cadaawadda halkaa ay u badnayd inta uu muxuu ahaa bal arrintaa ka hadlaayo lama muxuu ahaa xasaasiyad lama gelin jirin taasaa keentay marka in muxuu ahaa faroole laga hor yimaado hase ahaatee dila wuxuu yidhi caawa waxay noo tahay hayinimu ka liicay wuxuu maxay ahay heeye saarsaariye hayinimu ka jiibsaday
hahi aad baa umasanta marka waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye xaaladda maanta taagan way taagnayd cabdidaahir iyo raggaani markay joogeen way taagnayd cabdillaahi iyo markay joogeen iminkana waa taaganta way kasii xumaanaysaa marka maadaama halka ay marayso waajib weeye in wax laga tilmaamo dhaqaalihii waa sax nabadgelyadii waa sax siyaasadii ay ku dhisnayd oo lagu dhistay puntland mujtamaca idegeysanaya waxaan la qaybsanayaa waa meesha keliya oo puntland dadku intay isu yimaadeen iyaga oo waxaan hadda yidhaahdaan muxuu ahaa xor iyo xalaal dad caadi ah oo iyagu isu yimi oo aan ciisu keenin oo maamulka dhistay qolada hargeysa xabad bay ku qabsadeen waad ogtihiin welina waa ku haystaan qolada xamar muxuu ahaa xabad bay ku qabsadeen xabadda weli waa ka socotaa qaraxyada iyo waxa weeye waa waxyaalihii ka dhistay waa byproductigi wey meesha keliya oo dadku ay nabad isugu yimaadeen welina dadku nabad wax ku doonayaan waxa weeye waa degaanka puntland wey mashkiladuna waxa weeye waa hogaanka wey marka nasiib darrada marka dadkaan heshay waxaan u arkaa inay saddex tahay waa kow waa hogaankii koowaadoo xumaaday waa laba dadkii la xisaabtami lahaa oo mandateka loo siiyey inay kantaroolaan oo iyagoo nafkooda qayb ka noqday waa mujtamaca aqoon-yahanka ah ee siyaasiga ah oo inagu aan ka mid nahay oo aad ka ka maqan kaalintoodii maqan tahay waxaa waajibina ku ah waxa xun inaan sheegno oo inaan u arkin qabiil moogta inuu aragno degaankeennii iyo akhiradeenna wey waxaa ka socda maanta
intaa awla waan garaday naadir waxa weeye waktigaas koraya of course oo inaan laba saddex su-aalood ku weydiiyana waan rabaa nin odaya baa tahay okay wish badan waad okay bixinaysaa.
so so-
waad bixinaysaa faroole waxaad tidhi xilligiisii isbedel baad doonaysay sidaad sheegtay tinariba signalkiisu xamar buu u baxay dhinaca waqooyi maad umu baxayn baad tidhi cabdiwelina iminka waa kan oo isaguna waxaad tidhahdeen xamar buu jeebka u galay oo signalkiisu dee meelaba kama baxo oo isbedel baad doonaysaa ma isbedel un baa lahaynayaa haddii arrinku uu sidan ahaanayo yacni signalka xaggani marnaba aanu cagaar noqonayn cawil
waa ha isbedel waa waa ku khasbannahay Eh, hadday wax qaldamaan in saxa la raadiyo waynu ku khasbannahay nolosha bini aadmigaa sidaasa wixii muxuu aha khaldama inuu qofku saxo oo raadiyo saxeeda waynu ku khal- waynu ku khasbannahay si kale ma jirto sababtu waa maxay dad baa raba inay ku muquuliyaan marka labaado ku joogta isbedelka inaad raadiso oo ka saxdo waxa cidda ku muxuu ahaa adiga mushkilada kugu aana aad ka hor tagto labadaas weeye marka marka ugu horeysa nin baa wuxuu yidhi isha waxba muxuu ahaa salaar baa iga taagan ah, fadhigana mid baa iga taagtee hor bixiya horta aan fariistu yiri mugti horta degaankeenna waa inaan sugnaa oo nabadgelyihiisa la sugaa oo xuduudihiisa la sugaa markaasaynu tashan karaa oran karaa Eh, xaggee markaa yaa iyo xa- dhinacyadana idinka jira iminka waxa weeye qof kasta oo degaankaa u dhashay waxa weeye eh, shaksiyaad haddaynu maantoodan nidhaahno hebel baa qaldamay kana waxa weeye qaladka ay galeen waa muuqdaa maanta dekadii boosaaso waa xidhan tahay saacadda aan idinla hadlaayo maanta waad ogeeyeen oo buuq baa ka dhacay buuqa maxaa sababay waxaa sababay nimanbaa kusoo duulay caraba oo muxuu ahaa eh, danay kana yihiinba eh, dadkii mas-uulka ahaana muxuu ahaa eh, musuq maasuq iyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa eh, waxaan ku macnayn karo aan la garan karin usoo dulen ayuu meesha u joogaa.
isticmaali karnaa kelmadda ah carab baa kusoo duusha dubay baa loogu tegey waxbaa lala soo saxeexday investment bay samaynayaan oo raalli baa lagaga ah baarlamaanka puntland baa la dhex keenay codaq labiyaday ku ansixiyeen misee u oran kartaa waa lagu soo duulay markaa maya walaal walaal aad waynu ognahay waynu ognahay arrintaasi waxaba yaraatee baarlamaanka la keenay oo niman dee iyagu mucaamalad samaynayo guddoonka baarlamaanka kamid yahay oo guddoomiyaha baarlamaanka uu kow ka yahay iyo rag kale wax qarsooni ma jiraan adduunka waad ogtahiin idinka su-aalaha la weydiinaya waxa weeye meesha wixii ka dhacay waa caddahay mugti marka wax mudaahana ah oo la yidhaahdo muxuu ahaa nimankan waa loo yeertay Eh, nimo dan le baa u yeertay Eh, dantii lahaayeen bayna ku- bay- bay- bay- bay soo qaadeen dan soomaaliyeed ma soo qaadinay dantii ay lahayd bay soo qaadeen waxaa la rabaa tikadu inay xiranto dadku gaajoodaan dadku macaaluulaan waxa weeye kabacdina iridkaasi markuu xidmo hadda doonihii ma imanayaan sababo badan dartood waxa weeye muxuu ahaa bakee waxaa la fidiyey em, fariinta ah ama messageka ah meesha waa laysku haystaa marka markabka imanaya ama doonta imanaysa insurance bay rabtaa inay badbaado meel ku- ku- ku tagtay rabtaa haddii marka xaalad la abuuray nabadgelyo xumo waxa weeye eh, wuxuu ku dhacayaa ninkii doonta lahaa oo ama eraaniga ah oo bakistaaniga ahaa eh, doontiisa ma ma keenayo boosaas sababta waa maxay waxaa la abuuray meesha waa laysku haystaa sidaasaa keenaysa marka inaynu ku dhacdo dalkeennu inuu ku noqdo maanta inuu la mid noqdo xaradheere iyo muxuu ahaa meesha la yidhaahdo hobyo sidaasaa wa- taasaa socota marka taa in laga hortago waxaanu caawa meesha aanu rabnaa fikirkayada ah naga siiso information annagu dee of course qurbahaanu joognaayo yani dekeda haddii ay xidhan tahay oo een, ama iy xidhan tahay iyaynaan udhegin hakad baa ku yimi yani hawl socodkii dekeda de construction baa ka socda waa la ballaadhinayaa baa la yidhi waxaa laga dhigayaa deked heer caalami ah oo standardkan een, heer caalami ayaa la geynayaa baa la yidhi three hundred thirty something million something like thatna waa lagu invest garaynayaa baa la yidhi awalna dee waxay ahayd waynu ogeyno khuriyar maraakiibta yaran unbaa iman jirtay waa maxay waxa ku hoos jiro oo idinku aad og tihiin oo intaa dhaafsiisana cawilow
walaal wuxuu yidhi ninkii hashu hashu laaga laaca u muuqdee laaga ma arag annagu waa run oo halkaanu joognaa laakiin dadkii dhulka ku noolaa oo ehelka noo ahaa iyo mujtamacii kala wadaagga iyo xog wadaagga nala ahaa baanu la hadalnaa ma aha inaanu been iyo mataqaana muxuu ahaa barabugaan aan fidinayno maaha marka horumarka waa fiican yahay horumar dekedaan markii la samaynayo bilowgii talyaanigu markuu samaynayey qaybtii diyaaradaha ninkii mas-uulka ahaa baan ahay waan ogaa waxa ay ahayd waxa weeye adduunka waxa ka socda waxa la yidhaahdo built built operate and hand over bini aadmigu waxa weeye hadduu wax kuu samaynayo wuu dhisaa wuu kuslasa u shaqaynayso kabacdina waa kugu wareejiyaa dekadani saasay ahayd qayb labaad baa jirtay oo talyaaniga waxaan la soconaa talyaanigu inay codsadeen inay ku daraan sababo badan oo adduunka ka jira maanta siyaasadaha dhaqaalaha oo xiwaarkooda uu culus oo inaan inagu mararka qaarkood keeni karin baa soomaaliya ku dhex jira puntlandna qayb bay ka tahay marka ma lihin dalka yaan laga samayn horumar dekada waa run ciid baa buuxisay nidaam baa jira dekaduhu markan oo kale looga shaqeeyo wixii oo socda oo caadi ah laakiin nimankii dekeda lahaa waxay yidhahdeen dekeda waa xiraynaa bay yidhahdeen dadkii markay kelmadaa maqleen baa buuq baa waad maqasheen baa buuq istaagay sidaasaa xakadku ku galay kabacdina waxay yidhaahdeen lacaga dheeraada baanu dadka doonyaha soo gelaya baanu saaraynaa mugta saba waxyaalahaasoo dhim oo wax dadku ay ka warqabaan wey marka meesha aan ka imanaya waxa weeye war hadday meeshii laynkii ina ka xirmo waxa weeye oo puntland ay ka xiranto waxa weeye maxaa daliil waa maxay marka maskabka inoo haray muxuu yahay waxa weeye inaan idhaahno imaaraadka carabta waxa weeye wax dana oo ay noo haystaan miyay jirtaa khatar ka weyn saad sheegtay in doonyaha lacagta cashuurta sareeya loogu yaro qaaday mooyaane khatar kale miyay jirtaa cashuurta
ha walaal ha ha ha walaal khatartu khatartu waa weyn tahay waxyaalo badan oo hadda aanan halka ka sheegayn baa jira khatartu intaa way ka weyn tahay waxa weeye soddon sano soddon sano baa la seexay you know ma ma og tahay ama ma og tihiin laba boqol laba boqol oo kilomitr qorax u dhac waxba lagama samayn karo laba boqol oo kilomitr qorax ka sobax waxba lagama samayn karo xaggee ku eg tahay waxa weeye laba boqol oo kilomitr waxa weeye nautical mile waa mayl agtiisa weyi xaggana waxa weeye markaa hordiye la gaaro weyi intaasaa nimankaasi waa warka waxaa naloo naloo sheego naloo qoray weyi dowladda markii la weydiiyena kama ay bixin arrimaha wax mataqaanaa bahalkiia way sheegeen waxay yidhaahdeen sagaashan iyo boqol iyo labaatan iyo numberay sheeg sheegeen marka waa khatar weeye khatarta koobaad waxa weeye shirkad aan la garanayn waxa ay tahay iyo danta ay leedahay maba ahaba horta in muxuu aha ay soo gasho tan labaad waxa weeye mashruuca noocan oo kale ah dowladda federaalka ee soomaaliya jurisdictions baa jira cabdullaahi yuusuf markuu joogay waad ogtihiin ayaa cadda wuxuu damcay shirkado shidaara inuu keeno war ma keeni kartid baa layidhi dalku waxa weeye ilaa uu soomaaliya ay isku xiranto oo nidaam yeelato
cawlow cumar cabdirashiid baa soo saxeexay oo prime minister dalka ka ahaa cabdiwelina madaxweyneislam buu ahaa yani ku hayno cumar cabdirashiid oo wadanka dowladda federaalka prime minister ka ahaa ayaa u saxeexay cabdiwelina madaxweynaha puntland buu ahaa saa miyaanay ansax ku ahayn muxuu muxuu saxeexay kuwa ansax maaha ansax maaha okaadi ansax maaha ansax wuxuu yahay dowladdu barnaamij waa soo qorsheyn kartaa laakiin waxaa muxuu ahaa idmi kara oo ogolaan kara baarlamaanka wey baarlamaanka soomaaliyeed oo federaalka ma la geeyey hadduu prime minister ahaa baarlamaankan aan sheegayno puntland waa waa baarlamaanka hawshiisii galay wey kan ka hadlaynaa kaas wey cumar cabdirashiidna ma qabo heshiis saxa inuu jiro de wax muddahanaa waa meesheeda wey inuu jiro heshiis saxa oo sida adduunka loo maro ah in la u malayn maayo warcaqadii anigu ma aqaan noqon doonaa kelmadaas waa waa waa waa insha allahu tacaala waniyo arrintan arrintan arrintan dhegeysta halkan naga muuqataa weli waa madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawana martina ugu aqoon-yahano soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaanada puntland cawil baa jeclay su-aasha ugu dambaysa inaan weydiiyo oo kusoo noqon doona adiga cabdaair radiallahu cawil waa adigu saan ogahay ama aan informationka ku hayo puntland waxaa kasoo jeedaa gobolka sanaag dabaysha imika socota ee siyaasadeed geeska africa dhacaysa gobolka saraag iyo soolba waxaad moodaa inay ku noqdeen waxay isticmaalaan nimanka reer galbeedku aad aragtay wax markay xayaysiinayaan waxay let's go back to sixties lixdankii inay ku noqotay oo wixii waqooyi la isku horajiray qaab noocaasa marka cawil ma arki jiray doon baayo puntland ninety eight la sameeyey buu weli waardiyeynayaa mise waxaa ii muuqday wax ka bedelan baa cawilow kuu muuqda
walaal waxa weeye adiga intay dhegaysanaysaba dalkan soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii julaay ayuu magaca jamhuuriyadda soomaaliya uu noqday wax lixdan kii la yidhaahdaa ma jirto kiiskaasi waa ka baxay meesha nimankii gumaysan jireen waa ka tageen soomaaliya soomaaliya noqotay ninkii isagu dankaara leh oo magaca la baxaaya dee nin waliba waa samayn karaa iyagu hadda somaliland bay la baxeen ajisabalaar buu la baxay qolo waliba waxay doontay la bixi kartaa laakiin waxa rasmiyaadka waxa weeye caadisadna ma aha markii iyagu ay diideen soomaalinimadii kuwa xamarna ay nabadilyadii diideen dadkaas haldegaankaale way isku tashadeen maamulka puntland bay dhisteen niman baa ka kharibay hogaanka qabtay waa inaan saxno weeye arkijiredoon ma aha waxa weeye waa runtu siday tahay weeye reerna reer uma talin karo nina gurigiisa nin kale uguma taliyo dhulka waa la kala leeyahay marka nin iska khadaaqaya miihi dhulka aan leeyahay waa garanayaa burcaanin kalena waa garanayaa waxa keliga oo noo dhexeeya waxa weeye gobolka sanaag gobolka gobolka sanaag markaan eegno wuxuu ka mid yahay de of course nineteen ninety eight deegaamadii puntland ku midoobay oo weliba uu ka ahaa lafdhabar puntland waxay jirtaa imika sagaal iyo toban sannadood degmooyinka gobolka sanaag oo ay ka mid yihiin laasqoray iyo baran iyo dhahar iyo gaaboy madaxweyne puntlandhi weli isma taagin hataan khaldanayno mashaariic maanta aan taaban karno oo laga fuliyey sagaal iyo tobanka sanaba waan ka hadlay iskuduuduub ma jirto wax puntland haddii caawa ay ka tagto ama uun la yidhahdo asaarha laga soo eego raad ah oo meesha ay ku yeelatay ma jirto waa maxay waxa aad leedahay iminka walaal boqolkiiba boqol waa waa waan ku gartay horta hadalku eeg waxa weeye golayaasha markii la wada hadlayo hadallada qaar baa ku habboon meelo khaas ah puntland ma aha british british somaliland ma aha italian somaliland ma aha waa dadkii isu yimi ee dhul kale ahaa weeye waxa weeye taariikh baan idiin sheegayaa kun iyo sagaal boqol soddon iyo afartii allaha u naxariistay maxamuud cali shire baa lasoo daayey shuruuduhu waxay ahaayeen dhulka iyagu wuxuu ka kooban yahay waa intaas waa markii ingiriisku joogi wey ilaa iyo wuxuu ahaa gaalkacyo check pointku wuxuu yili gaalkacyo dhulkaa dhulka hartigaa la oran jiray haddaan mataqaana aan si qaawiye muugtay dhulkii hartiga waa dhulkaa weeye libida meesha la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa beer afkeeda ah ninkii degaanka yaqaan baa yaqaana buur dhaab afaafkeeda galbeedka meesha uu ku baxo hal halkaa weeye xadku muxuu ahaa degmada degmada laas caanood iyo degmada burco xadkeedu waa halkaas weeye dhulka aan dhulka aan leeyahay waa in la daafacaa halkaa weeye dadkeedaa laga rabaa aan ka eegaye horumarka iyo interestiga waxaa kaala weyn isirka sidaa miya
weliba arrintaas maya laba laba labaduba adeer labadu way isku xiran yihiin labadu way isku xiran yihiin ninka hargeysa joogaa isir buu u dagaalamayaa horumarkiisana isagaa leh aniguna aniguna taasoo halkaas weeye marka puntland way ahaanaysaa puntland laakiin waxaa laga rabaa ninka ka samaynaya waa adiga iyo aniga wey waa ka baxay waa hagaag kaasi wuxuu ahaa baylad cawil kusoo noqon doonaa adigana cabdaahir waa kusiin doonaa inaad hadladsanayso microfonka wanarkaa laakiin gudolooyin badan baa of course kuu muuqda higey laawin saciid baan doonayaa iminka inaan siiyo bal saciid waxa uu kaga bedelan yahay khiyaartan kale iyo inaad dhammaantiin isku aaraha noqotaan saciido may maqlaysa saaxiibada waa maqlaysa halkii xaalka la mareen ha meeshii gelgelin bay kasoo qaadeen waxay ku leeyihin yani imaaraad baa imaaraad baa soo duulay galmudug baa waxay soo fadhiisatay burtinle somaliland baa iyo cada wax ka kaambeyn garaynaysaa afduuftii baa galgala iyo qandala iyo halkan irdahay usoo laabeen nimankii meeshii ku raacsan tahay adigu mise
horta waxa weeye waad mahadsan tahay waad ku waad waad mahadsan tahay horta boqol kiiba boqol waan ku raacsanahay absolutely boqol kiiba boqol waan ku raacsanahay waxaynu ka waramaynaana waa xaqiiq jirta weeye inoo muuqata haddii marka su'aasha saa tahay waxaan kusoo koobayaa waxa aan ku raacsanahay anoo qudabaynaya aan kuna dheeranay ma wada halo ah okay waa si wada marka soo su-aalisi waa gartay okay waxa weeye waxaan kusiinayaa afar arrimood waxaan ka hadlayaa dhaqaalaha xuduuddii puntland iyo nabadgelyada mid walbana waxaan kaa siinayaa tusaalooyin muuqda laba kun iyo toddobadii baan hargeysa ka tegey ama markaa gaalkacyo u socda xuduuddu waxay ahayd burco iyo laascaanood dhexdood puntland halkaasay joogtay two thousand fifteenkii baan maray anoo hargeysa ka tegey oo laascaanood u socda iyo garowe xuduuddu waxay taallay markaa oo checkpointku ahaa tukaraq garowe agtiisa lixdan kilomitr bay u jirtay waad garan kartaa marka dhulka baaxaddaa la eg ee dhaqan wareegay muddo ku siman shan sano lix sano waa qodob waana ka baxay ka waad qiyaasi kartaa waxaan u noqonayaa dhinaca nabadgelyada waxaan ognahay muddadii cabdiweli joogay ha ugu daraato in ay ku furan yihiin gobolka puntland la yidhaahdo dagaalo fara badan oo mid xuduudda intaa leeg aan kuu sheegay already laga laga laga gudbay haddana garowe halkaa lagu socdo tan kale inaad la socotid gaalkacyo dadkii inaad ka guurano ilaa boortinleba hadda calaamadu taaran ay taagan saaran tahay waad garan kartaa iyadana waxaan markaa ku xijinayaa waa xaggii nabadgelyada ama buuraheenii maanta in cadow ku jiro oo dadkii lagu laynayo suulooyinkoodii inta la yimaado la gubayo lagu laynayo waa dhinacii amniga weliyo marka iyadana dee waxay waa yarwaayo waa nimanka yaryeelayn waa xaqiiq inoo muuqata nin walbaan u arki karo dhinaca dhaqaalahan soo noqon meela socotaa si wanaagsan dhinaca dhinaca dhaqaalaha inoo soo noqono dhinaca dhaqaalaha inoo soo noqono waxaan ognahay in ay ka jirto gobolkaasi cirbarar aan caadi ahayn xad dhaafay inuu ka jiro waxaan ognahay in lacag layska daabacanayo waraaqa kalar laga dhigayo dadka xoolahoodii lagu lagu wareejinayo waxaan ognahay dekadii halbowlaha ahayd halbowlaha u ahayd puntland in maanta ay muran ku jirto iyo maalin la xiro maalin la yidhaahdo mudaharad ba ka socda in meel ay jiha ay tahay aan la garanayn waxaan ku sheegay aniga duibaan joogay business baan lahaa shiirin baan weliba ku jiray dekada waan isticmaali jirnay alabaan geen jirnay si wanaagsan bay u socotay oo aan dhibaato ku jirin lacagtan anigu u gudbi maayo heshiisyada iyo barnaamijka geli maayo oo aan u arko aan aaminsanahay inaanay ahayn heshiisyo xaq ah ama cadaalad ku salaysan ama marsan sharciyadii la oran jiray heshiisyada caalamiga adduunka laakiin ay tahay waxun layska xarxariiqday inay tahay lacagtan afka lagu dhifanayo ee ah boqol iyo soddon iyo lixda milyon lacag aada u fara badan maaha lacag badan maaha iyo soddon iyo soddon sano waxa soo dhigma ma aha lacag badanna ma aha marka runta la fiiriyo waxa kasoo baxaya dekeda yani waa percentage waa yani waa waa wax aada u yar waxa soddon sano kasoo bixi kara dekeda intaa leeg puntlandna waxaa laga yaabaa inay heli karto opshano badan oo ay ku heli karto lacagtaa lacag lamid ama siyaal kala duwan oo dika lagu dhisi karo qadiyaddu marka waxa weeye puntland isbedel bay u baahan tahay dhab ah hadalkii handaayo aad lahayd cawil aad weydiinayso ahayd wax waqooyi iyo baa isku dars ma ma jirin calankii ugu horreeyay hargeysa laga tagay calanka soomaaliga buu ahaa calanka buluugaa buu ahaa xisbiga ugu gulaysan suaal buu ahaa waa la ogyahay marka yani notionkan ah ama waxaan dadka lagu abuurayo ee ah laba dal baa isu tegay ma jirin
saciidow inaad iminka laba dal ka hadli mayno lakin waxaan ka hadlaynaa eeg rabitaanka dadka tusaale ahaan oo kale deegaamadii puntland nineteen ninety eight laysku oran jiray waa kula qabaa burbur badan baa dhacay oo iyo kala daadsanaan weliba raagtay baa jirta iminka degaamadan uu lahaa cabdidaahir doorashooyin baa baa laga qabtay oo kale dadkii lahaa puntland way ka tashadeen way iskaga tegeen haddii somalilan isdarsanayaan iyo hadday gooni isu taagayaan iyo yacni dad tegey bay u muuqdeen cidee kama daba tegin somaad gartay maha marka hadday doorashooyin ku qabsanayaan iyo hadday dab surayaan iyo haddii dadkiiba maqan yahay dalkiina maqan yahay cid usoo socotaana aanay muuqan ma dabagaal laha beesad usul ka qabaabaa
maya waa arrinta u baahan qaylada iyo dhawaaqa iyo isbedeldoonka arrinta keenaysa arrintaa weeye waxa weeye dadku maalintii puntland la dhisayey somaliland way jirtay ma aanay ore anagu somaliland baa noqonay laba xil waxaan noqonaynaa puntland halkaasay urdahoodii aqoontoodii galasoodii geysteen xaqiiqada markaan kuu sheegana soomaaliya nineteen ninety one kii way dirirtay qabaa'il baa loo kala diriray qabaa'il baa loo kala guuray meel lagu heshiiyey oo soomaaliya ku heshiiyey waan jeclaan lahaa waxyaabahan ku taliyana kamid tahay meel soomaaliya intay isugu timi ku heshiisay ma jirto meel maxaan ku dhahdaaye dadkii isdhex galay oo laisdhex yaacay oo yani mobility shacabka soomaali dhexdiisana ma jirto sidii baa loo kala degan yahay dowlad goboleeduna markaynu runtaas u sheegno waa qabaa'il weeye tan somalilandna waa qabiil tan puntlandna waa qabiil waana masale xaqiiqa tan maxaan ku dhahdaa galmudug iyo meelaha kamid waa qabaa'il maalintii soomaaliya heshiiso dadku isdhex galo siduu ahaan jiray uu noqdo mushkilad ma jirto laakiin waxa weeye puntland haddaa siciido ditore raalligaa kaa dhex gale haddaynu u noqono aan eegno dad badan baa laga yaabaa ama qurbahan ku kareemikana dhegaysanaya ama wadankii kasoo maqnaa wada xilligii jamhuuriyadda soomaaliya ay ugu dambeysay caynkaa ee federaalkan waxaan aan aqoonin bal waxaad qeexdaa xuduudaha puntland dhinaca koonfureed galbeedka bariga bad baa ka jirta iyo waqooyiga saddexdaa dhijaho ee beriga ah xuduudaha puntland waa halkee rasmiga ah wa wa garta puntland horta dhulka soomaaliya waa boqol kiiba labaatan waa boqol kiiba afartan iyo labo saa ula soco badeeduna waa ilaa kun iyo sideed boqol iyo waxba jira hubyo agteeda ilaa mayd agtiisa marka inta inta udhexaysa waa xagga badda weeye xagga beriga markaan u noqdo waxa weeye dee dhulku siduu ahaan jiray nin walba waa og yahay xuduudu waxay ku taallaa dhinaca hargeysa laascaanood marka laga tago ilaa shan iyo soddon ilaa afartan kilomitr inta ka xigta dhinaca burco dhinaca mudug
gobolka sool oo dhan maahe waa ilaa afartan kilomitr oo laascaanood dhinaca galbeed
dhinaca galbeedka ka xigta dhinaca burco marka la waxaan ka hadlayaa waa laascaanood iyo burco wadada dheer maya waan gartay waan gartay laascaanood baa tiri afartan kilomitr oo galbeedka
dhinaca burco ka xigta okay dhinaca kale ee hawskii xagga markii la qabtana waa saddex boqol iyo wax la jiro weye waan gartay ma garatay oo xaggaa dee markii la qabto meesha la yiraahdo isheeg buuhoole iyo xagga iyadii marka waa saddex boqol afar boqol oo kilomitr weye waanka ma garatay waa ifahamtay soo maaha si wacan dhinacan maxaan ku idhahdaa mudugna waxa weeye inkastoo hadda wax badan isbedeleen oo magaalada maxaan ku rahdaa gaalkacyo hadda doodiba ka taagan tahay laakiin iyadana xuduuddu meesha ahaan jirtay waa la yaqaanaa gaalkacyo waxay ahayd magaalo weyn oo magaalo weyn oo gaalkacyo la yidhaahdo iyo iyo iyo guryo yaryar oo deegaano yaro ku ka dambeeya iyada ma garatay maya two thousand nine two thousand nine kii baan sheegay ma garatay baraxley waxay ahayd meel yaroo boqolkiiba aan oran karo toban ka yar marka gaalkacyo la qaybiyo
okay marka baraxday wixii ka sokeeya ayaa xuduud ku egtay miya sidaa miya laynkaa rabaa noo xariir maya maya iimaha aniga hadda xuduudu aad bay uga shishaysaa baraxday waxay ku jirtaa south kenya aad ugu fog tahay ma garatay laakiin dee siyaasado kalaa yimid magaalada waa lasoo degay hadda xuduuddii waxaa laga yaa waxaa lagu calamadii waxay saaran tahay puntland ma garatay dhinaca waqooyiga lagu socdo ya dhinaca waqooyiga soo haray
dhinaca waqooyigaa soo haray dee xuduudu way wax anigu hadda yani aan samaynayo maya xuduudu degaanadii hore siday ahaan jirtay bay ahayd ilaa buho buhoodle waad garanaysaa ilaa laascaanood waad garanaysaa markaan magac ahaan u sheego dhulkii
weydiiy hadii la yidhaahdo dhegeystayaalkaad naga socotaan waa madasha lixdanka oo dhaxda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawa barti inoogu aqoon-yahano soomaaliyeed oo waya arag ah oo kasoo jeeda deegaamada puntland gaar ahaan kasoo jeeda deegaamada puntland cariga soomaaliya siciid su-aashii ugu dambaysay aan doonay inaan ku weydiiyo waxay tahay arrinkan uu cabdaahirna taabtay markii hore aada ugu dhaliilay hoggaankan iminka jira ee uu yidhi galmudug baa halka soo fadhiisatay ee ilaa burtinla iminka sheeganayso dagaal aan dhammaanaynin baana ka jira meesha la yidhaahdo mudug federaalka markii la design garaynayey garowe baa lagu design gareeyey lagu qorsheeyey waxaa lagu jaangooyey qofkii laba gobol haystay wixii ka badan ayuunbaa soo kori kara jaranjarada mudugna waynu ognahay dee badhaxle iyo cadaado iyo dhusamareeb iyo arladaasay joogeen xisaabtii baa iska dhintay garowe lagu jaangooyey dabeedna waxay kusoo luga fidsadeen ilaa iyo meesha la idhaahdo halka xuduudda buurtila ay ka timisaan isleeyahay dagaalaa ka dhacay soo noqnoqday walow xabad joojina ay jireen marna aan heshiis laga gaadhin rasmiya haddana dadkii dagaalkii wuu socdaa oo waa active war madaxdiina way heshiiyeen maxaa ku jira halkan
ayaandaradu adiga baa adaada tilmaamayba ayaandarada dhibaatada jirtaa samaadan garan dadkuna sideedaba nin wax doonaya iyo ninaan wax doonayn isku mid maaha
waa garta waxaa xaqiiq ah oo muuqata oo ayn qarsoonayn firna aan ahayn in somalilandna ay doonayso dhul fidsi galmudugna ay doonayso dhul fidsi puntlandna xuduudoodii la yaraynayo waana siyaasad dheer hadda caawa dhan de ma sii waxyaalo badan baa ku xiray arka waxaa laga yaabaa arrintani asbaabihii keenay dagaalkii nineteen ninety one kii inay qayb ka tahay waadan garan puntlandna waxa ay xataa difaacan la-dahay dhulka degaanka ulahayd ay difaacan leedahay marka aad fiiriso baaxadda dhaqaalaha dhulka dadka waxaa laga yaabaa markaad isu eegto galmudug iyo iyo puntland yani wax la isbarbar dhigi karo maha adoo neef ariya iyo tulid geela isbarbar dhigayo haddana cidda xarakada wada ee waxdoonka wada ee laga harsan layahay waxa weeye galmudug
okay galmudugta marka intayna ka dhex bixina galmudugtan puntland ay ogolaatay berigii hore way diideen early stageskii markii cadaada lagu caleema saarayey madaxweynihii cabdikariin la odhan jiray puntland aad bay uga hortimi kabacdi way yeeshay puntland officially in galmudug ay tahay maamul goboleed ka mida federaalka markii dambe cabdiweli waabu ka qayb galay madaxweynahan iminka axmed ducaale la yidhahda jooga galmudug caleemasaarkiisi oo ka cadaada tegey galmudugta puntland ay aqoonsatay halkeebaa xuduuddeedu ku eg tahay
ma xuduudii dhaqanka hore ahaan jirtay mise xuduudda maanta taagan galmudugta puntland ay ogolaatay waa kee waa tu halkee ku eg
waa gaalkacyo in la qaybiyo laba qayb oo laga dhigo tii badhaxley maya waa baraxley waa gaalkac waa gaalkacyo in la qaybiyo oo laga dhigo laba maamul oo midna ka puntland yahay midna uu yahay galmudug
constitutionally legal noqon mayso markaa galmudug puntlandna dee hooyadii soomaaliyeed rasuulka soo samaysay say ku ogolaatay haddii aanay ilaa burtinle ogolaanin sharcidaray ku ogolaatay
waa su-aasha loo baahan yahay cabdi weli inuu ka jawaabo waa su-aasha shacabku weydiinayo cabdiweli baynu daynaa waa su-aasha shacabku
cabdidahir waan iminka iminkaa kusiinaya haddii la yidhaha dhegeystayaalka daga socotaan weli waa madasha lixdanka waxaan caawa marti inagu ah aqoon-yahano soomaaliyeed gaar ahaan kasoo jeeda deegaamada puntland